waxaa maanta magaalada jigjiga lagu soo gebagabeeyey shirka shabakadda cilmi baarista iyo waxbarashada soomaalida oo ay ka qayb galeen saddex iyo labaatan jaamacadood iyo machadka heritage warbixintanna waxaa noo soo diray maxamed cabdiraxmaan gata tayada waxbarashada inta badan deegaanada soomaalida gaar ahaan waxbarashada tacliinta sare ayaa ah mid tayadeedu hoosayso taasi waxay keentay in ay yaraadaan daraasadaha iyo cilmibaahisyada ay sameeyaan dadka ka soo baxa macadyada iyo xarumaha tacliinta sare haddaba shabakadda cilmibaadhista iyo waxbarashada soomaalida oo ay ku buhoobeen saddex iyo labaatan jaamacadood oo ay soomaali leedahay iyo macadka heritage ayaa waxaa caasimada deegaanka ee magaalada jigjiga ugu soo gabagoobay shir muddo afar beri uga socday injineer cabdulaahi biixi waa agaasimaha shabakadda cilmibaadhista iyo waxbarashada soomaalida ee afka qalad loo soo gaabiyo soomaali reen oo ka qayb galay kulan muddo afar maalmooda uga socday jigjiga ayaa idaacadda v o a uga warbixiyey waxyaabaha xoogga lagu saaray kulankan sanadkan iyo waxqabadkooda tayaynta waxbarashada waxauna yidhi soomali reen waxaa la aasaasay labadii kun iyo sideedii waxaa lagu aasaasay markii u horreysay lix jaamacadood haddana waxay sii maraysaa ilaa iyo afar iyo labaatan jaamacadahaas waxay isku yimaadeen inay wax wada qabsadaan tayadii waxbarashada la hormariyo waxaan ka tegey ururku jaamacadaha keliya ma adeego waxaa la shaqeeya oo ka tirsan xubnaha hay-adaha cilmi baarista ilaa hadda waxaan leenahay oo xubin naga ah machadka heritage oo machadka keliya ee cilmi baarista ee somaliren ka tirsana ururka somaliren jihadiisa koowaad iyo foxkiisu waxaa weeye tayeynta jaamacadaha iyo hay-adaha cilmi baarista iyadoo laga faa'iideysanayo technolojiyadda somaliren markii la aasaasay ilaa iyo hadda inta badan xoogga waxay saaraysay dhinaca horumarinta teknolojiyadda jaamacadaha iyo hay-adaha cilmi baarista howlo kala duwan oo dhinaca cilmibaarista iyo tababarada researcherska ama cilmibaarayaashana waa ay ka shaqeysaa horta shirkan waa sanadle sanad walbana marba meeshii munaasaba nagu noqotaan ku qabanaa anagoo isleh madaxdii jaamacadaha kasoo yara saaray environmentka hore ay ku jireen sanadkan waxaan diiradda saareynay tayeynta jaamacadaha gaar ahaan sida ula xiriirto dhinaca aqoonsiga oo beryahan dambe jaamacadihii aqoonsigoodii doodo badan ayaa ka socday waxaan iska wareysanaynay dhinaca jaamacadaha iyo hay-adaha cilmi baarista waxaa kaga aadan sidii loo horumarin lahaa aqoonsiga sidii loo horumarin lahaa tayeynta jaamacadaha meeshan waxyaabaha ka soo baxay oo runtii sanadkan aan isleenahay kuwii hore waa ka duwan yihiin waxaa weeye waxaa la qabtay university leaders retreat programkii oo markii ugu horreysay ah oo aan rabno sanad walba in diiradda lagu saaro marka bahda tacliinta sare arrimaha hortaagan ay u baahan yihiin inay wax ka qabtaan ama horumariyaan sanadkan maadaama dhinaca aqoonsiga jaamacadaha xooggii la saarayey waxaa meesha ka soo baxay in jaamacadaha laftoodu ay la yimaadaan barnaamij ay ku tayeynayaan jaamacadahooda oo tartan ama qiimeyn sanadlaha la samayn doono sanad walbana abaalmarin lagu siin doono gudaheena macadka heritage oo la aasaasay sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii tirsiga taariikhda reer yurub waxa uu qeyb ka yahay shabakadda cilmibaarista iyo waxbarashada soomaalida mursal maxamuud saney waa guddoomiye ku-xigeenka macadka heritage waxa aana weydiiyey waxyaabaha uu macadku qabtay muddadii uu jiray sagaalkii sana hadda uu soo jiray wax badan ayaa u qabsooma oo ah dhanka cilmibaarista waxa ugu weyn isleenahay maanta waa la gaarayna waxaa waaye oo aan soo saarnay oo ah cilmibaaristii ugu dambeysay oo labadii kun iyo labaatankii aan sii dayno ahayd human capital development tabta karaanka bini aadanka looga faa'ido sida dadka bini aadanka loo tayeeyo ayay aheedoo waxbarasho cilmi baaris socotay laba sana ku dhowaad oo macad heritage iyo jaamacadda city ay wada qabteen oo ay maalgeliyeen hay-adda s s f ayuu ahaa cilmi baaris aan ku suubinay dadka soomaalida ah oo ku dhaqan soomaaliya sidii ay xaaladooda tahay waxbarasho xaaladooda caafimaad xaaladooda shaqo wax soo saarka beeraha kalluumaysiga khayraadka badda intaas waxbarashada aan ka subin wixii ka soo baxay ayaa waxaan mar kasta aan u aragnay inay tahay waxa ugu muhiimsan uu macadka qabtay kasakow dhinaca daraasaadka waxa uu macadka heritage ka shaqeeyaa arrimaha siyaasadda iyo dib u dhiska soomaaliya sida uu sheegayo mursal maxamuud saney oo ah guddoomiye ku-xigeenka macadka heritage sidaaba siyaasadda waa waxa aan annaga cilmibaarista ka suubinno wixii ka soo baxna markaas waxaan usoo bandhignaa dowladda soomaaliya iyo hay-adaha ay kusiiso marka daladhiska soomaaliya wuxuu u qaybsamaa dhowr qayb qaybna waa qaybta ah beace building qaybta dhahaan oo nabadaynta qaybta kalena waxa institution building oo ah sida hay-adaha loo dhisi lahaa intaba qayb weyn aan ka qaadan waxaanan ka soo saarnay daraasado badan oo ay ugu dambeysay tii hadda ugu dambeysay ra-iisul wasaaraha fursadaha uu haysto uga faa'iidaysan karo sida doorasho loo qaban lahaa doorashadoo kale oo ah arrinta ugu muhiimsan marka la fiiriyo dimuqraadiyadeynta dalka waxaan ka suubinay dhowr daraasadood daraasad iyo laba kun iyo sagaal iyo tobanka aan sii dayno laba sano ku dhibaad socotay constitutionka waxaan ka suubinay laba daraasadood federalismka waxaan ka suubinay laba daraasadood iyo warbixin kooban iyo waxyaabihii aan soo saari jirno u badnaa daraasad iyo warbixin kooban oo ah research paper iyo policy brief hadda waxaan kusoo darnay marka waxa markaas taagan oo aanan laga gaarsiin karin in cilmi baaris lagu suubiyo ama policy brief oo cilmi baaris kooba lagu suubiyo oo aan kusoo kordhinay hadda commentary la yidhaahdo faallo faallooyin badan ayaan ka diyaarinay sidii doorashada waqtigii ay dhammaanayay dowladda mandated waqtigu dhammaanayay waqti xiliyeedkeed oo la doortay oo sharciga markuu dhammaanayay waxaan ka soo saarnay warbixin waxaa ku xigtay markii qarayska u dhacay warbixin aan ka soo saarnay siyaasadeed marka taas ay oo kabaysa markaas wax markasta in laga hadlo ayaan siyaasadda soomaaliya uga hadalnay marka intaan soo saarnay oo afartan iyo laba daraasadood iyo iyo policy briefs intooda badanna siyaasadda ayay ka hadlayeen oo ah in siyaasadda soomaaliya meesha ay markaas taagan tahay wixii in lasoo mara iyadoo la milicsanayo meesha la aadi meesha la aadi doono la iftiimiyo si kastaba ha ahaatee shirkan sanadlaha ah oo afartii maalmood ee ugu dambeysay ka socday oo afartii maalmood ee ugu dambeysay ka socday magaalada jigjiga ayaa la iskula qaatay qodobo ay ka mid ahaayeen in la xoojiyo cilmi baadhista lana soo saaro arday tayadooda ay sarrayso islamarkaana laga faa'iidaysto isticmaalka teknolojiyadda maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga